markii la doortay madaxweyne xasan sheekh qofkii u horeeyey soo waca wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalkan ethoobia qofkii u horeeye martiqaadan wuxuu ahaa ra-isul wasaaraha dalkan ethoobia marka madaxweynaha isagoo ka jawaabaya martiqaadkaas yuu maanta booqasho ku yimid magaalada addis ababa halkaas oo si mataqaana sharaf leh oo weyn mataqaana loogu soo dhoweeyey ujeedada kulankiisana waxay tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dariska ah ee walaalaha ah ay ay tahay in iska kaashadaan waxyaabo badan oo mataqaana quseeya dhinaca amniga quseeya dhinaca dhaqaalaha horumarka marka guud ahaan booqashadu waxay la xiriirtaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal waxaa jirta in sida aad sheegtay martiqaadkii ugu horreeyay uu ka helay etoobiya laakiin dhowr waddan oo kale uu ka horumariyey taasi u muuqata inay tahay sababo waxoogaa madmadow xiriirka labada dhinac soo kala dhexgelisay keentay in warbaahinta dowladda warbixina ay sameeyaan dowladdu kadib ay beeniso dadku laftirkooda shaki badan ay ka muujiyaan maxaa hadda idiin muuqanaya kadib kulankiini waa sidee xiriirka labada dhinac marka martiqaad laguu fidiyey badanaa martiqaad waa martiqaad furun oo u baahan in laga wada hadlo xilliga ku habboon yahay madaxweynaha wadamo fara badan ayaa martiqaad u fidiyey marka hadba sida ay ugu kala haboonaayeen waktiyada ay kasoo kala jawaabeen yuu madaxweynuhu u kala booqday oo wadamada ugu horreeya wuxuu ahaa waddanka imaaraadka iyo turkiga kadibna dalka eritrea oo ay naga dhehayseeyey mataqaana arrimo dhalinyaro soomaaliyeed oo halkaas ciidan ahaan u joogay oo madaxweynuhuna aad aad mataqaana arrintaas uu danaynayey yaa yaa ku xigay kadibna dalka jabuuti waan jecleen inaa mar hore inuu madaxweyne booqasho ku yimaado dalkan etoobiya laakiin duruufo kala duwan oo oo jiray awgeed yaa suurtageli weysay in xilligan xilli ka horeeyey ay doorashada dhacdo waan dareemayaa in siyaabo kala duwan loo fasiray laakiin waxaasoo dhan waxaa ka jawaabaya soo dhoweyntii maanta madaxweynaha lagu soo dhoweeyey oo ahayd tii ugu heer saraysay oo loo riday mataqaana madaafiicdii loo ridi jiray madaxda markay yimaadaan oo prime ministerku ugu tegey mataqaana airport kusoo dhoweeyey iyo dee barnaamijka hadda degsan oo aad oo ah barnaamij aad u culus oo yaa muujinaya inaa inaanay wax madmadowa aanay jirin haba yaraatee marka ilaa jimcaha ayuu madaxweynuhu joogi doonaa sida la sheegay addis ababa maxay ka wada hadli doonaan labada dhinac labada dal ay dariska waxyaabo badan baa ka dhexeeya dabcan labada dal waa laba dal oo daris ah dee isma dooran ilaa baa daris ka dhigay marka inay wada noolaadaan ay danahooda gaarka ka wada hadlaan waa waa wax waajib ku ah labada dalba dabcan saad la socoto dalka iyaga dhibaatooyin waxaa ka jira la xiriira arrimaha argagixisada qolooyinka nabaddiidka sidoo kale dalkayga waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo wadamo badan oo dariska ah oo etoobiya ay ka mid tahay ay qayb ka yihiin waxaad la socotaa in ayaan dhoweyd qolooyinkaasi nabaddiidka ay kusoo xadgudbeen dalkan etoobiya marka guud ahaan arrimaha amniga iskaashiga dhinaca ciidamada iyo mataqaana iyo iyo sugidda amniga waa waxyaabaha ugu muhiimsan sidoo kale labada dal ganacsi xoogle ayaa ka dhexeeya soomaaliya waa waddanka koowaad ee dalka etoobiya wax u dhoofiyo mana boqolkiiba laba toban boqolkiiba laba iyo toban waxyaabaha etoobiya ay dibadda u dhoofiso waxay u dhoofisaa mataqaana gobolada kala duwan ee soomaaliya marka sidoo kaleete arday badan oo soomaaliya ayaa wax ku barta waddankan etoobiya marka waxyaaba badan oo la xiriira arrimaha bulshada dhaqaalaha amniga siyaasadda yaa ka dhexeeya labada dal waxaana soo bixi doonaa communicate arrimahaas ka jawaabaya mataqaana adwilayira
ha wasiir marka laga soo taga hadda madaxweynaha safarkiisa uu addis ababa ku joogo dhinaca kale dalka soomaaliya guud ahaan waxaa ka socdaa gaar ahaan gobolada bartamaha soomaaliya kacdoonna ka dhan ah al-shabaab madaxweynuhu waxa uu ku baaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab dad badanaa walaac ka muujinaya in inkastoo dagaalkaasi lagu dhawaaqay haddana madaxweynihii safaradiisa dibadda hadda ay badan yihiin ma laga yaabaa in madaxweynuhu uu muhiimad gaara siiya dagaaladaasi oo safaradan tirada badan ay noqdaan kuwo ama uu soo gaabiyo ama ilaa muddo inta dagaaladaasi ay dhinac uga dhacayaan madaxweynuhu uu dalka joogo falastiin sidaa sheegtay waa run madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in shabaabka lala dagaalamo taas oo abuurtay in shacbigu ay ka jawaabaan oo ay ay hubka qaataan oo ay ay la dagaalamaan mataqaana kooxay inta muddada dheer dhibaatada ku hayay dabcan marka dagaal lagu jiro dagaalku wuxuu u baahan yahay taakuleyn fara badan ayuu u baahan yahay oo dhinacyo kala duwan taabanayso saad la socota maalin dhaweyd waxaa jiray mataqaana dhaawacyo badan oo oo ka yimid goobahaas dagaalada oo dibadda loo qaado lagu soo daaweynayo dabcan waxyaabahaasuna waxay ka yimaadeen booqashadii madaxweynaha oo meelaha ku tegaya haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaana dalka hadda uu jooga iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmaha soo socda waayo dagaaladu waxay u baahan yihin taakuleen fara badan ay u baahan yihiin soomaaliyana keligeed kuma filna marka inay ay u raadsato mataqaana kaalmo la xiriira xagga saadka ciidamada waa aaday muhiim u tahay ethoopian waxay kamid tahay wadamada leh warshadaha hubka aad u sameeya booqashadan kama marna mataqaana waxay qayb ka tahay taakuleynta dagaalada socda iyoiyoy kaalmo ka geysan kartaa mataqaana marka lama dhihi karo mataqaana booqashadu lama xiriirto ama amba caqabad ayay ku tahay dagaalka socda lama dhihi karo marka waxaan aaminsanahay in guud ahaan safarada madaxweynuhu dibada ka tegoo dhan ay ay wax ay ku biirinayeen mataqaana abaabulkaas dagaalka ee soomaaliya hadda ka socda waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu tegi doono eritrea arrintii ciidamada maxaa xalahoo laga gaaray ma laga yaabaa ciidankaasi in dalka dib loogu soo celiyo maadaama xilli aada loogu baahan yahay hadda lagu jiro ciidankaas siduu madaxweynuhu hore u sheegay waa lasoo celin doonaa dabcan soo celintoodu waxay u baahan tahay logistics waxay u baahan tahay kaabayaal kala duwan oo xerooyinkii ay degi lahaayeen gaadiidkii ay ay isticmaali lahaayeen mataqaana ii sheegay qalabkii ku dagaalami lahaayeen marka waxyaabahaas ayaa hadda wadahadaladoodii iyo iyo iyo raadintooda ay socotaa hadduu ilaahay yidhaahdana wakti munaasab ee dhow mataqaana ciidankaas waa la soo celin doonaa